Mas-uuliyiin ku tirsan ah maamulka Hirshabelle ayaa ku qayb galaya bandhigyo sameeyay iskaashatada beeralayda degmada Bulabird ee gobolka Hiiraan. iskaashatadu ayaa bandhigaya dalagyada iyo beerada sida khudaarta noocyada shalduban iyo onyo sheegan iyo ambaahanyin iyo horumar biliiran laga sameeya beerasho ujeedka bandhigun iyo waliba uusahayay koranqaadowka guulu waarta ee walhasaarowka ka faa'iidaysiga nidaamka beeraleyda yaryar ee degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ugu horeyntii mas-uuliyiintii madalaha ku qayb galeen ayaa ku hadleen bandhiga iskaashatooyinka beeraleyda ee degmada Buulaburte waliban iyo ka dhiirigeliyeen walhasaarowsha iyo xoojiyana ahneen horumarin iyo dhiirigelin hadda waxaa ilaahay mahadiisa kii iskaashato sideed ka mida inay tababar helaan oo ay maanta soo bandhigayaan waxay tabceen bandhigooda aan joogno ama hartay haddii intaasoo kale helaan berina waxaa imaan karta labaatan ama soddon kalo dhulbeereedka degmada buulaburto waa dhulbeereed aad u weyn iskaashatooyinka degmadan waxay ugu caajisaan waxawaaye haddiiba kuwii hore isdiiwaangeliba ay wax qabad waayeen ninkasgeerisasaska tabcado hadda wa ka wa ka waayo iskaashatooyinkan haddaan dib u milicsado muddadii uu mashruucan socday waxaa loo saamaxay inay helaan tababaro kala duwan oo dhanka lojistikada beeraha ah khasaar goosashada iyo habka kobcinta wax soo saarka waxaana loo saamaxay in la awaabulo ay loo dayactiro kanaal oon ayaga gacantooda ku qoteen oo maanta biyaha oo kanaal oo beeraha ay ku waraabayaan uu gaarayo beer walbo oo iskaashatadu leedahay aad iyo aada ugu kalsoonaa in bandhigga la soo bandhigay ee halkaas markaan aan soo galnay aan aragnay inaan arki doono maalinkaas hami weyn aan ka qabno maadaama annagu aan jecelnahay in beerihii ama dadku ay aadaan wax soo saarka gacmahooda ay aaminaan aynan isku hadlaynin gacmo shisheeye oo mar walbaba aanan laysku aamini karin ama aan laysku hadlay karin waxaan mar walbaba dhiirigelinaynay ama aan bogaadinayn in iskaashatadu ay sameeyaan beerashadii na dhiirigelin waxaan rajaynaha in mashruuca halkaan laydii gala hari doonin mas-uuliyaddaa layd saari doonaa wixii hadda ka dambeey sideedii iskaashato tiimka ii dhimanoo iskaashatooyinka cusub ayaga kiiskooda waa ii gooni iskaashatooyinka cusuboo sideeda mas-uuliyaddaa layd saari doonaa mas-uuliyadda layd saari doona waxay tahay w v waxay samay jirtay wax loo yaqaano school feeding ilaa hadda waa samaysaa school feedingkaas waxaa qaadan jiray local injois hay-ado yaryar waxyaabahaasaa qaadan jiray hadda waxay noqotay in lagu wareejiyey iskaashatooyinka waxaan ka hirgelinay beledweyne iyo jowhar waa shaqeeyeen hadda waa bilaabeen contracti olmos waa loo diray oo waa saxiixeen adinka sidoo kaleeto iskuullada buulawurto in inta laydii kala qaybiyo iskaashato walba shan iskuul ama afar iskuul ama lix iskuul hadda waxay ku soo aado la siiyo oo laydinkula xisaabtamaa laydinka rabaa iskaashatooyinka beeralayda iyo weliba hasaaro korana dalaqyo shalduban hadiyo helan kanaaliyo ku waraabsadan dalaqiidiyo iyo abuuradeen